magaalada kismaayo sarkaal ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa maanta ku dhintay qarax nooca baabuurta lagu dhejiye ah oo lala beegsaday hay-adaha ammaanka ayaana sheegay inay wadaan baadhitaano la xidhiidha ay ku xaqiijinayaan ammaankaasina wariyaha v o e kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warbixintan noo soo diray
qaraxan oo ahaa nuuca baabuurta lagu dhejiyo ayaa duhurnimadii maanta waxa uu ka dhacay isgoyska suuqyaasiin ee xaafadda farjanno ee magaalada kismaayo waxaana ku geeriyooday sargaal ka tirsan ciidamada jubbaland oo xilligaasi watay gaarigan xilli uu ka soo baxay mid ka mida masaajidada ku yaala xaafaddaasi ma jirto khasaare kale oo uu geystay qaraxaasi hase ahaatee hay-adaha ammaanka ee maamulka jubbaland ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira falkaasi iyo kooxihii ka dambeeyey afhayeenka wasaaradda amniga ee jubbaland jaamac axmed cali joofane ayaa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen
qaraxaas oo ahaa qarax lagu rakibay gaari ama qarax yar oo gaari lagu dhejiyey waxaa ku dhintay hal qof qofkaasna wuxuu ahaa maaragtay sarkaal ka tirsan ciidanka dowlad goboleedka jubbaland oo gaarigaa watay ayaa qaraxaas maaragtay ku geeriyooday markuu qarax u dhacay kadib ciidamadu howlgalle ay sasameeyeen welina natiijada kasoo baxday laamaha amniga ayaan ayaan ka sugaynaa marka ciladaas ayaa dhacday aadilow maanta sidoo kale afhayeenka wasaaradda amniga ee jubbaland jaamac axmed cali joofane ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka qaraxyadanina ay yihiin kuwo lagu khalqalgelinayo arrimaha doorashooyinka oo dhowaan la filayo in ay ka bilowdaan magaalada kismaayo
aadalow waxaa loo aanayn karaa waxa waaye lama dhihi karo isdhigashaa jirta ama in ammaanka aan la sugin dhinacaas lama aanayn karo waxaa loo aanayn karana waxa waaye dee nimankan nabadiiska markaasa waxay ku howlan yihiin siday u khalqadgelin lahaayeen amniga magaalada islamarkaana dhibaato u geysan lahaayeen annagu og hadda inay tahay xilligii doorashada oo asbuucan dhexdiisa ay doorashadii aqalka hoose qorshu yahay inay dhacdo marka khalqalgelin ku aadan amniga magaalada inay khalqalgeliyaan in islamarkaana doorashadii maaragtay ay carqaladayaan gaarintaasi maaragtay kulug leedahay ciidanku habeen iyo maalin way howlgalaan oo daada magaalada waa joogtaa waad ka warhaysaayo isgoysiyada iyo maaragtay goobaha magaalada laga soo galo iyo goobaha maaragtay jagboontiya ku leeyihiin ciidanku howlgallo bayna sameeyaan baaritaan ah marka qaraxyadaas mid ogow dee qof raba inuu wax dhagro maaragtay ma ma uu ma ma ma uu qof aan ka daalin inuu wax dhagro ama uu dhibaato sameeyo marka sidibkiisa wuu wadayaa laakiin ilaa iyo xad aad baa loola tacaalaa qaraxyada waa la yaqaanaa al-shabaab waaye iyagaana ka dambeeyey habeen ka hor ayay ahayd markii qarax sidan oo kale uu uga dhacay xaafadda via afmadow ee magaalada kismaayo halkaas oo lagu turay bamgacmeed goob maqaaxi ah oo shaah laga cabo halkaas oo laba qof ay ku dhaawacmeen waxaana waayadii u dambeysay sii kordhayay qaraxyada ka dhacaya magaalada kuwaa oo waxyeello ay kasoo gaarayso ciidamada iyo sidoo kale dadka rayidka ee ku nool magaalada kismaayo balse waxaa barbar socda qaraxyadaasi howlgallo ay wadaan ciidamada ammaanka kaa oo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a